bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waa shanta bisha shanaad sanadka kusoo dhawaada warka reediyo wardheer oo dhan weeraris miidaaminah ayaa maanta ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan agaarka kilomitr for ee magaalada muqdisho halkaasoo ay ku dhinteen dad la sheegayo ilaa iyo toban qof inay ku dhow yihiin oo rayid u badan kadib markii nin gaari waxyaabaha qarxa kasoo buuxiyey uu doonayay inuu isku qarxiyo gaari kale oo ay la socdeen wafdi wadanka qatar ka socday oo garoonka diwladaha magaalada muqdisho aadan cabdulla kasoo degay weerarkaas oo sida la sheegay qofkiisa soo miidaamiyey bartilmaameedkiisu waayey dabadeedna gaariga oo ku qarxay meel dadku ay joogeen oo si aad ah u saxmad badan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudan xasan sheekh maxamuud ayaa weerarkaasi cambaariyay waxaana uu ku tilmaamay inuu ahaa mid la doonayo in lagu khalkhalgeliyo ammaanka caasimadda soomaaliya iyo dadweynaha reer muqdisho in lagu laayo waxaana uu dadka soomaaliyeed ee muqdisho ku dhaqan ugu baaqay inay si feejigan ula socdaan dhaqdhaqaaqyada magaalada muqdisho ka socda haddaba qaraxaasi markuu dhacay kadib ayaa waxaa goobta gaaray uriye maxamed nuur amiin warbixintan ayuuna kasoo diray weerarkan ismiidaaminta ahaa ayaa maanta waxaa lala eegtay gaari uu lahaa wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya cabdikariin xuseen guuleed xilliga qaraxa lala beegsanayay gaariga ayaa la sheegay wasiirka in uuna saareen goordambe oo aan goobta gaarnay ayaan waxaa halkaasi kula kulannay khasaarooyin kala duwan oo u badan meydad halkaasi warnaa kuwaasoo intooda badan sida dadka inoo xaqiijiyeen ahaa dad halkaasi jooga oo rayid ah kuwaasoo ahaa ganacsato yaryar oo goobahaasi ku iibinayay sida miisas yaryar oo bagaash saarnaa iyo sidoo kale cabitaan dadkani ku waxyeeloobay goobta ayaa waxay u badnaayeen dad rayid ah oo usoo qaraar tegay halkaasi mana jiraan khasaarooyin rasmi ah oo soo gaaray dadkii weerarka lala eegtay ee ahaa mas-uuliyiin ka socday dalka qatar kuwaasoo gaariga wasiir lagu waday xilli ay ku wajahnaayeen hoteelka ay ka deg yihiin magaalada muqdisho gudoomiyaha degmada hodan ee dowladda soomaaliya cabdi dhabaney oo goobtaasi kula hadlay saxaafadda ayaa ka gaabsaday inuu ka warbixiyay khasaaraha dhabta ee ka dhashay goobtaasi balse waxa uu sheegay in qaraxa lala eegtay oo keliya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda mana una carabaabin cidda ay ahaayeen mas-uuliyiintaasi meeshaan waxaa ka dhacay qarax waa ujeedaan dad waa ku dhintay dad waa ku dhaawacmay baabuur waxbaa ku gaaray laakiin ilaa tirakoobkii rasmiga ahaa weli lama hadlo meydkiaan aruubinaynaa dhaawaciyaan qaadaynaa markaan intaasoo dhan aan ogaano yaan dhihi karnaa intaasaa ku dhimatay kuna dhaawacantay laakiin waxaan idiin sheegaa oo kaleeto waxaad og tihiin maalmo dhowa jeedku waa xiraaye shacabku waa gaylyahay waxay lahaayeen war maxaa naloo xadiba maxaa naloo keeni dowladdu waxyaalo badan oodnaan idinku ogeynay og tahay intaan ka badan yaa la fiirsadhiiyey oo dhici lahaa haddaan arrintaas laga hortegin qaraxaasaa dhacay dadna waa ku dhintay dad waa ku dhaawacmeen gaadiid waa ku dhaawacmay marka arrintu halkaasay marna tirkoob gaarihii qarxay wuxuu ahaa baabuurta yararka oo la yidhaahdo iisheeg gaari aniga calooshiisa kuwa jira waxaa lala dhabansanaa meeshu ku dhifta xilliga dad waxaa maraya madaxa oo baabuurkaas hadda horeeya siday niman ajnabi ya hadda waaba kuu sheegay tirakoobkii weli waa ku jirnaa in lagu dhintay laguna dhaawacma waa jiraan marka tirakoobka suga laakiin saasaa wuxu dhacay qaraxan maanta ka dhacay gudaha magaalada muqdisho gaar ahaan agagaarka kilomitr for ayaa waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo maalin ka hor la furay inta badan wadooyinka magaalada muqdisho kuwaasoo sababo ammaan darteed u xirnaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxaana dowladda soomaaliya hore u sheegtay inay ka warqabto weeraro qorshaysan oo lala damacsan yahay in laga fuliyo goobaha dadka ay ugu badan yihiin waxaana dhacay tii oo waxaa inta badan maanta halkaasi mashquul ku ahaa dadweyne aad u fara badan waxyeelada ugu badanna waxay soo gaartay dad rayid aan waxba galabsanin waxayna taasi ku tusaysaa in dowladda ay wax badan ka feejigneeday qaraxyadan maanta ka dhacay gudaha magaalada muqdisho qaraxa ayaa waxaa loo adeegsaday gaari kaarib ah oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa waxaana goobtaasi ku naf waayey tiro dad rayid ah halka tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen mana jiraana tiro rasmi oo ilaa haddan laga haayo dhibaatadii maanta ka dhacday agagaarka kilomitr for waana markii ugu horreysay oo qarax noocani uu ka dhaca gudaha magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodan kaasoo waxyeelo ay kusoo gaarto inta badan dad rayid ah ma jira cid ka tirsan dowladda soomaaliya oo goobtaasi waxyeelo ay kasoo gaartay marka laga reebo gaarigii uu lahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka soomaaliya oo burbur sidaas u burneyn uu kasoo gaaray goobta dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa waxa uu gaaray degmada dayniile ee gobolkani banaadir xilli halkaasi maanta si aad ah loo adkeeyay ammaankeeda wixii wararahee kusoo kordhan waxaad kala socon doontaan booqashada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee degmada dayniile wararkeena dambe haddii allaha awoodala laga helo maxamed nuur wardhe rediyo muqdisho dhinaca kale kooxda al-shabaab ayaa lagu waramayaa in lagu soo eedeeyey dilal foolxun oo ay ka geysteen qaybo ka mid ah gobolada shabeellaha hoose iyo hiiraan gobolka hiiraan kooxda waxa ay maanta ku gowraceen in la sheegay inuu ka mid ah dadka degan tuulada teedaan oo kow iyo soddon kilomitir u jirta magaalada maxaas ee gobolka hiiraan xasan xaashi cosoble ayay al-shabaab ku eedeysay inuu xiriir la leeyahay maamulka dowlada soomaaliya gobolka hiiraan waxaana meel bartamaha oo ka mid ah tuulada teedaan oo isugu soo baxay dadweyne halkaa ku dhaqan lagu gowracay ninkaasi ka mid ah dadka deegaanka sida ay sheegeen qaar ka mid a deegaanka sidoo kale gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan magaalada qoryoole ayaa al-shabaab waxaa la sheegay in ay ku dileen wiil iyo awowgiisa axmed guure muumin oo boqol iyo toddoba jir ah ayay al-shabaab rasaas ku dishay halka wiil uu awowuu ahaa oo labaatan jir ana oo la odhan jiray mahad cabdi axmed ay kooxdu gubtay ilaa iyo uu ka dhinto sida ay warbaahintu u xaqiijiyeen qaar ka mid ah ehelada dadka la dilay axmed guure muumin ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa odayaashii soomaaliyeed ee ka qayb qaatay xurnimada dalka soomaaliya gaar ahaan ururkii s y l oo si aada uu u taageeri jiray dilalkan foosha xun ee al-shabaab lagu eedeynayo ayaanan ahayn markii ugu horreysay oo dil noocaasi oo kale ay geystaan laakiin waa markii ugu horreysay qof ay nolosha ku gubaan dabadeedna sidaas ay ku dilaan marka laga tago weeraro qaraxya oo qofka laf ahaantiisa jirku uu gagoohay islamar ahaantaas inuu gubanayo oo ay geysan jireen al-shabaab kama ayaan hadlin ilaa iyo hadda sababta ay sidaas u sameynayaan halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa redio wardheer dowladda soomaaliya ayaa shaaca ka qaatay inay ka go-an tahay inay dib u soo nooleyso shirkadda duulimaadyada somali ilands oo muddo labiyo labaatan sana aanay howlgelin wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya cabdulaahi ciilmooga xirsi ayaa sheegay in ay rajo wanaagsan ka qabaan in ay sanadkan gudihiisa ay shirkadda dib u howlgasho boqolaal soomaali oo qurba jooga ayaa dib ugu noqonaya magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya kuwaasoo doonaya in ay dalkooda soo eegtaan islamar ahaantaas inay ka qayb qaataan arrimaha horumarka ee dalka soomaaliya ka socda ciilmooge oo dhowaan ka soo noqday shir uu kaga qaybgalay dalka turkiga oo lagu hadlay horumarinta duulimaadyada soomaaliya waxa uu sheegay in shirkaasi ay ka codsadeen sidii dalka looga furi lahaa maxaadiyo lagu barto howlaha diyaaradaha sida saadaasha hawada iyo tababarsiinta duuliyaasha soomaaliyeed shalay ayuu wasiirka waxa uu ku wareejiyay madaxweynaha soomaaliya waraaqdii ugu horreysay oo boostada soomaaliya lagu soo diro muddo labiyo labaatan sana kadib uu sheegay inay ku guulaysteen in boostada soomaaliya ay shaqayso waxaana sidaas si la mid ah uu rajo wanaagsan ka muujiyey in ay shirkadda somaali airlines ay dib hawada ugu soo noqoto warkii waad ka dhegaysanayseen radio wardheer kheerta qiimaha qadarinta inaga mudan waa nageyntaa